إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada wararka fiidnimo toogasho adareed geystay khasaare dhimisho ayaa ka dhacay dalka koonfur afrika soomaalida ku nool dalka kanada ayaa wajahaya culaysi ugu imaanaya dowladda dalkaas taasoo xitaa dhegaysata teleefoonadooda gacanta madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geeli ayaa la dhigay isbitaal caafimaad oo ku yaala dalka faransiiska xilli jabuuti ay si dadban ugu hoos jirto gumaysiga faransiiska waxaa sii xoogeysanaya khilaafka soo kala dhexgalay maamulka puntland iyo s c wilaayada shabeellaha hoose ayaa sakada xoolaha nool ka qaybisay deegaano ka tirsan shabeellaha hoose sakada xoolaha nool ayaa laga qaybiyey degmooyinka jamaame iyo jilib oo ka kala tirsan jubbada hoose iyo jubbada dhexe آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhawaada dhegeystayaal warkii oo faahfaahsan toogasho wadareed geystay khasaare dhimasho ayaa ka dhacday dalka koonfur afrika maxamed sheekh ayaa ka waramaya wararkiinaga soo gaaraya dalka koonfur afrika ayaa ku waramaya in weerar toogasho oo ay dad badan ku daateen uu ka dhacay gudaha dalkaas laba guri oo ku yaala magaalada lusikisiki ee gobolka strinkaab ee koonfurta dalkaas ayaa ka dhacay weeraradan kadib markii rag hubaysan ay la dhaceen qorayaasha sida darandooriga u dhaca sida ay sheegaysa warbaahinta inta la xaqiijiyay waxaa ku dhintay weerarkan ugu yaraan toddobiyo toban ruux oo u badan dumar sida ay sheegayaan ciidamada ammaanka ee dalka koonfur afrika iyadoona lala tacaalayo siddeed iyo toban kale oo lasoo warinaya in xaaladooda caafimaad ay halis ku jirto sida laga soo xiganayo dhakhaatiirta durbadiiba goobta ay wax ka dhaceen waxaa isku geedaamay ciidamo tirabeel ah oo ka kala socda laamaha kala duwan ee dalkaas dalka koonfur afrika ee dhaca qaaradda afrika waxaa marar badan ka dhacay dilal wadareedyo ay ku go-een dad badan xukuumadda dalkaas ka dhisan ayaa in badan lagu dhaliilaa inaysan waxba ka qaban amniga dalkeeda in badan dadka u nugul weerarada ceenkaana waxaa kaalinta koowaad kaga jira soomaalida degta dalkaas bil weliba iyo maalin kasta warbaahinta ayaa soo tebisay in burcad koonfur afrikaan ah ay dil bareer ah u geysteen dad ka soo jeeda soomaaliya iyagoo ku sugan goobtooda ganacsi iyadoona ciidamada booliiska ee dalka koonfur afrika ay ku andacoodaan inay ku raad joogaan qolyaha fuliya weerarka lamana arkin ciidamada booliiska oo maxkamad soo taagaya dad gacan ku dhiigla ah oo dilay dad kale soomaalida ku nool dalka kanada ayaa wajahaya culaysi ugu imaanaya dowladaha dalkaas taasoo xitaa dhegaysata telefoonadooda gacanta warkaasi waxaa ka waramaya cabdalla mukhtaar wararka naga soo gaaraya dalka kanada ayaa ku waramaya in dad asal ahaan ka soo jeeda soomaaliya balse ka mid noqday ciidamada booliiska dalka kanada ayaa waxaa lagu sameeyey dabagal iyo dhegeysiga taleefanadooda gacanta ah iyaga iyo qoysaskooda booliiska dalka kanada gaar ahaan magaalada atawa ee caasimadda dalkaas ayaa dhegaystay taleefanada gacanta ay wateen saraakiil ka tirsan booliiska oo asal ahaan ka soo jeeda soomaaliya iyaga iyo xubnaha qoysaskooda maxamuud xaaji aadan oo ka mid ah hogaamiyaasha jaaliyadda soomaalida ee dalkaas ayaa ka warbixiyey waxa ku dhacay saraakiishan sida aada maqashay dhegaysi iyo dabagal iyo arrimahaas in maaragtay lagu bilaabay tanu waxaanu u aragnay inay yacni xadgudub weyn ay ay ay samaysay tilaabadan ciidamadu ay qaadeen oo saraakiishan ay yacni ka dhammaysteen maxkamadda in dabagal lagu sameeyo oo la dhegaysto oo marka wax wax dembiya oo ilaa iyo had jeer ay ku saareenna aysan jirinin marka taasu dhaawaca weyn bay ugaa ugaasi wuxuu kaloo sheegay in kiiskan loo bandhigay maxkamad ku taalla dalkaas saraakiisha iyo qoysaskooda la dhegaystay taleefanadoodana ay doonayaan in magdhow dhan laba dhibic shan milyan oo doolarka kanada ah la siiyo hadda sideedaba waxa weeyaan adduunka yacni waad waad la socotaayo oo markii ma garanaysa wax aadan adigu shucul ku lahayn markii lagugu dacaweeyo waxaa imaanaysa sumcad dil weeye marka waxaani waxa weeye waa magdhow magdhow ah sumcad ay ku cayaareen saraakiishu in ma garanaysaay hawshaas sidaas loo lo yacni lagu lagu kabo soomaalida ku nool dalalka yurub ayaa wajahaya cunsuriyeen kaga imaanaysa dhinacyada bulshada ay ku dhex nool yihiin iyo dowladaha dalalka ay qaxootinimada ku tageen waxaana xitaa kuwooda ku dhaartay inay daacad u yihiin dalalka ay tageen laga qabaa shaki taasoo keenaysa in la dhegaysto arrinta xusidda mudan ayaa waxa ay tahay in culimada muslimiinta ay ka digeen in laga mid noqdo ciidamada dowladaha gaalada taasoo keeni karta in qofka uu xitaa iimaankiisa iyo islaamnimadiisa uu ku waayo madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar giili ayaa la dhigay isbitaal caafimaad oo ku yaala dalka faransiiska xilli jabuuti ay si dadban ugu hoos jirto gumaysiga faransiiska tafaasiil ku aadan warkaasi farxaan ayaa ka waramaya sida ay qorayaan warbaahinta qaarkood oo helaysa ilawareedyo gudaha ah waxaa ismaaciil cumar geelle ku soo booday xanuun markiina waxaa loola cararay dalka faransiiska oo siyaasad ahaan gacanta ku haya talada dalka jabuuti ilaa iyo hadda si faahfaahsan looma ogaa cudurka ku soo booday ismaaciil cumar geelle iyo halka ay gaarsiisan tahay xaaladiisa caafimaad dowladda jabuuti ayaana xoogga saaraysa qarinta warka la xiriira xaaladda caafimaad ee madaxweynaha warbaahinta qaar waxay tilmaamaysaa in adeegga internetka laga jaray jabuuti muddo kooban taasoo lala xiriiriyey xaaladda caafimaad daro ee madaxweynaha laakiin ilaa iyo hadda ma jirto war rasmi ah oo ka soo baxay ismaaciil cumar geelle ayaa tobannaan sano ah madaxweynaha dalka jabuuti isaga iyo qoyskiisa ayaana la degay dalkan sida ay tilmaamayaan dadka dhif iyo naadirka ah ee ka soo jeeda waddankaas islamarkaana warbaahinta ka dhaliila nidaamka ka dhisan dalka jabuuti waxaa sii xoogaysanaya khilaaf kasoo kala dhexgalay maamulka puntland iyo s c zakariya cumar ayaa ka waramaya khilaafkan ayaa waxa uu yimid sida ay tilmaama odayaasha taabacsan maamulka s c c ee ka dhisan magaalada laascaanood kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in maamulka puntland uu damacsan yahay dhulballaarsi uu ka sameeyo deegaanada maamulka s c c arrintaas oo ay sheegeen inay ka soo horjeedaan garaad jaamac garaad ismaaciil oo ka mid ah odayaasha sida weyn u taageersan maamulka s c c ee xaruntiisu tahay magaalada laascaanood ayaa isagoo la hadlayay warbaahinta waxa uu si adag u sheegay in cid weliba oo soo damaacida dhulka maamulka s c c ee aanan ahayn bulshada maamulkaasi aanay marnaba ogolaan doonin waa sida uu hadalka u dhigay isagoona intaa ku sii daray in cid kasta oo ku howlan inay soo farageliso madax bannaanida maamulka s c c ay arrintaasi iska ilowdo s c c ninka ka hor yimaada hawsha ay u dhinteen siddeedda boqol ee qof labada kun iyo shanta boqolna u dhaawacmeen dhibaatada intaa leegna ay soo martay cidday isku daydaa in ay barnaamij kale la timaado oo aan s c c ahayn waxaan leeyahay anigoo garaa jaamac garaa ismaaciilna ilaahay ka dhigay in halkaan laga joogto oo aan laga aqbalayn waxbaanu maqmaqlaynaa waa si sugaynaa maanta waxa weeye taladu kalxamahay maraysaa nin laga aqbalayaa ma jirto nin kastoo wax u guntanaayano waan s c ahaynoo halkaa iska dhig taa maantaynu haysanno un baynu ku mitiraynaa waxa weeye soomaalida waxay tahay biyomeel godan bay isugu tagaan ka hor dhici maayo waa iska soo bixi doontaa ninkii ku hamiyaya s c waxaan ahaynow maanta kaa yeeli meyno maamul goboleedyada ayaa ka dhigan gobolladii dalka soomaaliya oo qabiil qabiil loo kala qaybinayo iyadoo qayb welibana gudaheeda laga horinayo dagaalbeeleedyo ay siyaasiyiinta sheegayaan inay ka dambeeyaan dowladda federaalka iyo siyaasiyiin dana leh iyo shisheeye ay etoobiya ugu horrayso wilaayada shabeellaha hoose ayaa sekada xoolaha nool ka qaybisay deegaano ka tirsan shabeellaha hoose warkaasi cabdifataax faarax diiriye ayaa soo jeedinaya wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose waxaa ka bilaabmay qaybinta sekada xoolaha deegaanada sekada laga qaybiyo waxaa ka mid ah afgooye owdheeglayo kurtawaarey waxaa la qaybiyey xoolo isugu jira geello iyo ari kuwaasoo ay ka faa'iidaysteen dad badan oo fuqaro iyo masaakiin isugu jira waa kuwan qaar ka mid ah fuqaradii iyo masaakiintii ka faa'iidaystay seke qaybinta ay samaysay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose kuwaasoo la hadlay warbaahinta ugana warbixiyey waxyaabihii la siiyey iyagoona u duceeyey dadkii laga soo qaaday magacay maxamed cusmaan sawlow oo u magaacdheer sawlow maxamed cusmaan maxamed eeldhahalaaga sawlow magaacdheer maxamed sawlow eeldhahaa waxaa ka noolahay degmada afgooy weliba nin meesha oo deegaanka lagu xukumo afgooy aniga waxaa igu soo eeday sanneef oo ilo ah ilaahay ha barkeeyo wasekada maanta igu horeysa hadda kahor ma qaadanin oo dadka kala qaatay maasha allah ani waa xanuunsana waa maqnay hadda dadka kala qaatay marka aniga shan naf ariya igu soo aaday naadad allah jebiyo mujaahidiinta guud allah siiyo waxaa la ii siiyo nin iska danyaro maanta oo gacan iska dhaabacan oo gacan ka naafa ila ahay saasaa la ii siiyey
zakawaadka qaybta zakawaadka lagala siiyey waa masaakiinta ragga masaakiinta oo lasoo soo waxaan ka mid nahay waxaan ugu duceynaynaa in ilaahay gaalada jebiyo islaamka kor ka dhigo aayada ilaahay kor ka yeelo si kastaba waxaa wilaayaadka islaamiga ay ka bilaabmay sekada xoolaha maalmo ka hor ayayna ahayd markii wilaayaadka jubbada hoose iyo jubbada dhexe iyaguna qaybiyeen sakada xoolaha nool ayaa laga qeybiyey degmooyinka jamaame iyo jilib oo ka kala tirsan jubbada hoose iyo jubbada dhexe saka qaybinta jubbada hoose cali aadan ayaa ka waramaya
iyadoo lagu guda jiro qaybinta sakada xoolaha ayaa duleedka degmada jamaame ee walaayada jubbada hoose lagu qaybiyey sakada xoolaha dad masaakiin iyo fuqaro isugu jiro ayaa la siiyey sakada qaar ka mid ah dadka ka faa'iidaystay qaybinta sakada oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay aada ugu faraxsan yihiin xoolaha la siiyey hadda beesha biimaal nahay laba neef oo geela nala siiyey waana qaadin calaykum waraxmatullahi barakaatu waxaad kusoo dhawataa idaacadda islaamiga alfurqaan waxaad nooga warantaa wax lagu siiyey alxamdulilah waxaa nala siiyey naf geel iyo lix ari haddaan nah beesha shiikhaal meesha lagu qaybahayna waxaa waaye jimaamo taasoo xoole ahayna siisay ay noo garatay waana qaadannay aniga magaceyga oo ah baabaxaaji oo saleebaan xasan magalow ku magace maanta waxaan helay laba jeer waay intaan helhaayo lo'le aan helaayo alxamdulilah ilaahay ayaa ku mahadsan maanta baabaxaaji ayaa lo' qaatay alxamdulilaahi rabbialcaalamiin waan igu celinaya islaamka madaxooda kor allah ka dhigo magacayga waxaa la yidhaahdaa cabdirasaaq ibraahim cabdi waxaan ahay nabadoonka surre ee degmada jawaame wakiil ayaan nahay dad xanuunsanoo curyaana ayaan wakiil u ahaa waxaan wakiil aga ahay ari ayaana lagu wareejiyey maanta waxaa lii siiyey laba neef iri marka walaayadda kheyr allah siiyo dadka loo qaybiyey sakada waxay isugu jireen rag iyo dumar oo masaakiin ah haweenka oo iyagana ka mid ah dadka sakada ka faa'iidaystay ayaa iyagana dhankooda ka hadlay xoolaha la siiyey
magacii waa um maxamed meeshaan joogana tuulo jamaam hoos tagtoo baadiye waaye laba neef aryaalisi oo saka ah saddex maraan qaadana markana saddex ay ah walaalaha mujaahidiinta u duceynaa meel walba ay joogaan dadka laga soo qaadana ilaahay ha barakeeyo xooloon allah u barakeeyo ku-an dhawaan saka saddexaad aliisi khayr allah siiye haddana waa atan hadda aliisi nimo xasan ookr waay waxaa liisii laba neef oo ere xaggee waa marka meesha sakada lagu qaybinaya aadan beyl waay qaybinta sakada ayaa ka bilowatay wilaayaadka islaamiga ah ee dalka iyadoo degmooyin iyo deegaanada qaar oo ka tirsan wilaayaadka laga soo tabanayo in laga qaybiyey sakada xoolaha sidoo kale saka qaybinta ka dhacday degmada jilib waxaa ka waramaya maxamed sheekh fuqaro iyo masaakiin ayaa sakada xoolaha nool loo qaybiyey tuulooyin hoos yimaada degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe goobta ayaa laga qaybiyay nicmooleyda wallah ku manaystay ummadda soomaaliyeed oo isugu jira geela lo-da iyo ariga kuwaasoo si siman loo qaybiyey howlahan saka qaybinta ayaa laga sameeyey deegaanka lagu shoo dhacda duleedka degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe qaar ka mid a dadkii la siiyey sakada xoolaha ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah iyagoona u mahadceliyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab maanta iyadoo ay taho maalin saka la qaybinaayo islaamka idil naasi idil yaho nas i rijaal wax maqan ay jirin maanta waxaan leeyahay cadaalad maanta waa siman tahay waxaa lii siiyey neef geelleh oo saddex jirre allaha barakeey walaayada islaamkaana siisay waxaa laga soo qaaday dadka islaamka meesha deganaya laga soo qaaday waxaa lagu celiyey masaakiinta dadka tabariida eh kayndhoolaha ilmaha ogoonta eh intaasaa maanta la siinayaa haddiise ilaa yidhaahana waa sii soco doontaa sanan badanaana la bixiyey maantana hadde maalinteedaa joognaa lagasooqaadallah barakeeyo xoolaha dadka xoliisa allah barakeeyo anuu da'dayda ay tahay lixdan iyo saddex sano qaar allaha siiya cadowga allaha jebiya gaalo allaha jebiya mujaahidiinta kor allah ka dhiga muslim kor allah ka dhiga geel baa lii siiyey aadan ugu faraxsan alxamdulilah rabbi alcaalamiin laba gooro hore lii siiyey shan neef ara lii siiyey alxamdulilah aadan u faraxsana waa kaasoo leedan ku mahadsan tahay magacayga waxaa waaye sheekh cabdirashiid saaq barow neef geedha lii siiyey ilaahay insha allahu maanta gaalada allaha qabta allaha jibiya walaayada gacanteeda kor allaha ka dhiga marka maanta waa faraxsanahay marka insha allahu tacaala kheyr badan allaha siiyo afar neef oo arees saddex neef arcadda iyo neefid ah kheyr badan insha allah si fiican si wanaagsan loo qaybiye insha allahu tacaala luguusha waa lagu qaybiyey zakadii ay ahaaday walaayada allah barakay geega may roogna luguushu zakawaadkii walaayada iyo geega meelka shalgaadlooyne hadda mayka dareerna unno beelaha jarirweyne giila gaadini iringa gaadini alxamdulilahi rabbialcaalamiin walaayada ilaahay kor ha ka dhigo walaalaha mujaahidiinta oo afka horruugana ilaahay ha difaaco wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa si habsame leh uga socda qaybinta sakada oo ah tiirka labaad ee diinta islaamka taasoo diinta suuban islaamka faraysa in qofka wax haysta laga qaado laguna celiyo kan aan waxba haysan jubbada dhexe degmooyinka iyo deegaanada ay ka kooban tahay waxaa ka bilowday saka qaybinta taasoo ay ka faa'iidaysteen boqolaal qof isugu jira rag iyo dumar warkiyaal furqaana dhegeystayaal xilligan waa naga intaa